Qoysaskan oo ku nool deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa xaalad nolol xumi wajahaya, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad kun qoys ka dib markii ay ka soo barakaceen degmada Awdigle sababo amni iyo mid bini'aadantinimo. Xaaladdan ayaa timid markii dagaallo iyo abaaro ay ku dhinteen inta badan xoolihii ay qoysaskani ku tiirsanaayeen, kuwaasoo noloshoodu maareyn jirtay, taasoo keentay inay deegaankoodii ka soo barakacaan si ay u raadsadaan nolol tan dhaanta. Qaar ka mid ah qoysaskan barakacayaasha ah oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in si degdeg ah gargaar loola soo gaaro.
inaan si degdeg inaan idin soo gaarayo aan baahanuni wal un haysan ma jirto wal nin oo daboolyan ma haysan goo hata ma haysan alaab unka dhalamaan ma haysan baa ma haysan unta ma haysano inaan si degdeg inaan idin soo gaarayo aan baahan unu geed ab abroona joognaa maamzaarana gor qorobtay ayad waxaan ka codsaneynaa inaana gorob no- gargaar degdeg noo keeno gorob qorobto malab laawdheeklaan soo qaxnay blawdheegle kusoo barakacni soo maalintii toban iyo shan roogii diyaaroon soo duqeyti dhimisho dhaawac rafaad alaab la'aan guryaala gubdeen haa kaamka abroona aa kisugugna hadda saare aadan jaamac waaye guddoomiyaha kaam abroone waxaa nagu soo kordhay isbuucyadan een, intii rabadaanka ka dambeysay barakac cusub een, maxaan ku dhahaaye oo kasoo barakacay colaado iyo dhibaato ku dhacday een, maxaan ku dhahaaye sabiid iyo caanole iyo dhulkaas iyo aawdheegle waxaa nala joogto annaga khasuusan kaam abroone dad gaarayo shan boqol oo qof sida xaqiiqda ahna inta aan ka warhayno siinka dheer ilaa iyo carabis saasay dulsaar ku yihiin dadka ka soo horreeyey ay kusoo kor degteenna dad hadda guryo fiican haysta maaha dad buushash xooshabo laga sameeyey iyo maryo degan waaye bac ma haystaan biyo ma haystaan gargaar caafimaad ma haystaan waxay cunaan ma haystaan waxaan codsanaynaa dadkii ay qusayso iyo hay-adaha gargaarka inay garab buuxa naga siiyaan dadkan dhibaataysanna ay wax la soo gaaraan gurma deg deg ah caafimaad ay u baahan yihiin hooy ay u baahan yihiin xilli roobaad waaye kaneecaa joogto bac ma haystaan gur ma haystaan bannaan caday taagan yihiin waxaan codsanaynaa intii ay qusayso iyo hay-adaha doodiga ah iyo maxaan ku dhahay hay-adaha gargaarka in iyo bini- inta in bini'aadanimada u shaqayso in dadkaas lasoo caawiyo dad dhibaataysan waaye indhihiinaan idin macalina kolley waa arki doontiin Een, maxaan ku dhahay dadkan waxay joogaan dhowr iyo toban maalmood ilaa haddana wax gurmada ma helin oo sax ah walaal muslim wax ay soo kiilakiileeyana waxaa ugu karinaa kaam ahaan hal waqtiyaa loo kariyaa salaad subaxi ilaa hadda markii wax la soo aruuriyo duhur ka duhura waxaa loo kariyaa bariis jaay ah een, iyo biyaha tubada waxaa u dheer waa shaah haddii loo heli karo walaalayaalow wixii muslina inta ilaahay wax siiyey waxaan ka codsanaynaa inay dadkan gargaar u fidiyaan bini'aadanimo inta ilaahay xoolo siiyey iyo hay-adaha iyo inta ku- ay qusayso arrimahaas gargaarka ah